magaaladan wada xirani ma jirtee wadooyinku dadka iyo gaadiidka iyo cadowga iyo kuwa ummadda dhibaateeya ayay ciidamadu u joogaan laguna baaraa qofkii la xaqiijiyana uu soo gudbaa qofkii la garan waayana lagu baaraa cadowgana looga hortagaa horta inaan intaas xo ayaan rabaa magaaladan isgoosyadeeda ayay ciidamadu joogaan jeedkay u joogaana waa ilaalinta shacabka iyo hantidoodaba in la ilaaliyo qodobka horta waxaan rabaa inaan saas kuula soxo waa sax in ay ciidamadii hay-adda nabadsugidu ay lahayd ee joogay isgoosyada qaar joogay in ay difaacii lasii durjiyey oo dan kale loo qaaday waa sax isla ciidankii qaranka ayaana shaqadii sii haya oo waajibkii la wareegay oo ciidanka booliiska soomaaliyeed ah maadaama obrethonka ama howlgalka ay leeyihiin ciidanka booliiska soomaaliyeed marka ujeedku waa ciidamo isbedelay oo ka wada tirsan hay-aadka ciidamadu ka tirsan yihiin ka tirsan ay fariisinta sii sikiyaan ciidamadii kaloo booliiskana ay joogaan ciidamadan mise ka tirsan waxay joogaan jidka warshadaha waxay joogaan xarumo badan bay joogaan ciidamadii meeshay joogeenna waxaa jooga ciidanka booliiska soomaaliyeed oo haddaba aan korneer ku soo marnay marka waa isbedel ciidan mooye cilad kale ma jirto walaal halkii bay joogaan difaac kasii xaggay joogaan siinka dheer bay joogaan maslax bay joogaan kaxday joogaan magaaladoo dhan bay ay ciidanku ay joogaan oo awalna fadhiismo u ahayd haddana fadhiismo xarunta xisbiga oo ayay ayay joogaan